dadka deegaanka oo taageero ka helay militariga soomaaliya ayaa saaka weerar culus waxa ay ku qaadeen deegaanka la yidhaahdo ceel xareeri oo ku dhow degmada aadan yabaal halkaas oo ay isku urursanayeen maleeshiyada al-shabaab warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane
sida ay dadka deegaanku sheegeen dagaalka oo socday saacado badan waxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo ku sugan deegaanka tardo ayaa v o a u sheegay in ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay xilligan gacanta ku hayaan goobihii lagu dagaalamay oo qiyaastii toban kilomitr u jira degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe saa kastaboo la socotay saaka dagaala dhacay waa ka dhacay ceel hariiri meel yiraa oo toban kilomitr degmada aadan yabaal u jirta oo xadka hiiraan iyo shabeellada dhaxa kala qaybiya marka nabadiidka gobolka hiiraan meeshaas haraarigu u ahaayo ku hersanaayaa saaka lagu weeraray marka dhimashada dhaawacna waa jirtaa laakiin dib aan ka sheegi doona hadoo la yidhaah guddoomiye weerarka ma al-shabaab ayaa ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka fariisin ay ku sugnaayeen weerar kusoo qaaday mase adinkaa weerar qaaday walaal anagaa weerar ku qaadnay waayahaanba waa raadinaynay waayahaan dhulkaa ka safaynaynay sida la socotid aniga hadda waxaan kaala hadlaa tuulada tardaan joogaan kaala hadla oo meeshii hadda taliskaynay ahayd marka anagaan weerar ku qaadno meeshaasay ku dambeena weerar ku qaadnay waana ka bixinay meel yaroo hadda dhanka adeebaal ahna ay hadda ku hersan yihiin ayadan ina ka bixina rajaynayna hadoo la yidhaah wallahi ilaa saddex mar uu dagaal ku dhacay ilaa saddex meeloodoo ka dhacay meeshii saddexaadoo hadda ka socdaa labadii meelood oo kaleetana waa laga qabsaday meydadkoodana waa uga tageeno waa soo bandhigi doonaa hadoo la yidhah waa arki doontiin haddii hadda booqashada saxaafadda noogu timaadna waaba tusi doonaa hayagaa soo bandhigi doonaa haddii kaleetana sawiray iyo sidii yihiin aan kasoo diri doonaa marka khasaare kala duwanaanan ku gaara meesha waxay ka hereena meeshii saddexeed ay hadda ka dagaalamo u ahaa dhinaca kale deegaanka goobo ee degmada maxaas waxaa ka socday abaabulkii ugu dambeeyey howlgal dhowaan la doonayo in laga fuliyo degmooyinka ceelbuur wabxo iyo galhareeri ee gobolka galgaduud xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo boqolaal ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kula hadlayay fagaaro ku yaala goobo ayaa waxa uu sheegay in uu soo idlaaday diyaargarowgii dagaalka waxaan idiin sheegaa nimankiinan inta fadhiya raggaanu waa soo shaqeeyaan cadowgiina waa iska soo xoreeyaan meesha ha qoryo weynaanina nimankiina waa noo muuqdaa ayagoonu garab haysanin oo adinka idin haysanina iska soo gaarsiiyaan meeshaan hadda garab ayagaad haysatiin iyo kuwo kaloo imaan doona nin ragga dagaal hadow galo oo weliba kanoo ugu muhiimsane waa dhintana wax layaqaana waay cadliguu ka adkaado uga xoreeyeen wax layaqaan waay laakiin waa soo laabta wallahi qof laga yeelaa inaysan jir annagu waxaan galabta diyaar u nahay saan xildhibaan ku nahay saan wasiir lagu leeyahay si dhallinyaro iyo gabdho intaba cadowgaasaan ka midaysan nahay waa u wada soconaa loo kala hari maayo dhaqanna nagama dhexeeyo degaan nagama dhexeeyo meelay ka yimideen cidnama taqaano waa dad dalkeenna inay nagu canshuuraan wax walba oo xumaanay samayn karaan ay sameeyaan raba guusha saacadaha naga xigta in loo diyaargaroobo waxna la wada qabsado waxaa soo hartay ee hadda waxa meesha fadhiya waa xawaadle iyo habargidir oo cayr ah weliba iyo murusade saddexduba degaankaanay daris ka yihiinoo halkaanay wada degaan meeshaan aan joogno iyo agaarkeedaan waxaa isu keenay waa walaalnimada iyo degaanka iyo cadowgaasoo qolo uu hadda dhaafana aysan jirna uu leeyahay adinka waa ii fiicantiin ii jooga waa wada ogna ciduusa dhib u geysan ma jiro gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa ciidamada howlgalka ka qaybgalaya waxa uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa dagaalka dhibaatana aanu u geysan dadka birimageydada ah dhacdadii maalin dhoweed ka dhacday eryaya sooman ee aboorey aboorey anigu waxaan idhi ragga qoryaha wata al-shabaabka iyo kuwa sirdoonka ee faltamaya madaxooda lacag baan saarnay wiilka anugu aan dhalay dembigaan anugu la yimaadana anaa iskale wiilku dembigau la yimaada hadduu qaangaaranaa saa iskale taasi sooma cadda sabab loogu cinqaabaa ma jirto waa ku keligood waxaa aanay ka hadlana ka mid maahayn birimageydadu kuma jirto wax la dilay carruurtu kuma jirto dumarku kuma jiro dadka birimageydada oo kuwaa waxaa loo baahan yaha in la xanaaneeyo laga saaro hawsha shiddada ay ku jiraan dowladda soomaaliya doorkay laheed way qaadatay oo ay dagaalkan ku oo muxuu yahay ciidamada soomaaliya waa dagaalamaa shabaab ma ku filna darriyani hoos ma loo dhahayo shacabka soomaaliyeed qabiilka waa la isticmaali karaa markaan xumaan looga jeedin shacabka soomaaliyeed dad inuu shabaab la dagaalamo iska kaciyaa loo baahan yahay haddaan wax si kale u sii dhigo halkan waxaa la yidhi xawaadlaa fadhiya mursadaa fadhiya habargidilaa fadhiya ama cayr soo ma dadka iskale oo deggan dhulka nool ma la sugaya si kale inuuga baxo qolada ku riyoonaysa dowlad soomaaliyeed inta muqdisho ka soo dhaqaajiso oy dhulka seefgarayso oy oodharkii kala dambaysa soo celiso oor cumrigeenu inuu gaaraya ma caddaba xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne